waxaa magaalada Mandheera soo gaaray wafdi uu hogaaminayay Wasiirka Gaashaandhigga dalka Aadan Bare Ducaale. Wasiirka, oo la hadlayay qaar ka mid ah shacabka Mandheera, ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda koronto la'aanta ee ka jirto magaalada Mandheera. Wasiir Ducaale ayaa sheegay in wax horumar ah aan la samayn karin koronto la'aan, waxa uuna carabka ku dhuftay in fariinta koronto la'aanta ee magaalada Mandheera uu horgeyn doono madaxweynaha dalka, isla markaana si degdeg ah wax looga qaban doono.
saddex shay insha allah waan soo gaabino waa waktigaala joogaa saddex shay ayaan anidii ku imaani caawana madaxweynaha halka u taga waan u sheegi saddex shay korontada mandheera insha allahu inaan meel saarno horumar koronto la'aan horumar jira ma laho ani weydiiya hataa laamiga korontaa ka muhiimsan hataa biyo webigaa loo soo darsan karaa korontaa ka muhiimsan soomaalida markay habeen korontada kaa tagto waxaa lagu ducaystaa ilaahu qabriga iyo mugdaha ka dhiga saasoo lama dhaho ay koronto ka tagto ani waan dhahaa ilaahu qabriga iyo mugdaha ka dhiga mugdi suu wuxuu yahay ka korontada insha allahu xildhibaanada daaroda gaan u tagnay madaxweynaha maje bashiir wuu joogay korontada weliba mandheera kelima korontada mandheera iyo magaalada wajeer in meel la saaro waa ama etoobiya ha laga soo jiido hadda etoobiya hadda noo dhow intaytan etoobiya haysanana waa inaan solar farm meeshan ka hagaajino magaalo gaarisa waxay qabtaa solar farm oo fifty megawatt mandheera maanta waxay u baahan tahay twenty megawatt keli so korontada waa meel Wasiirka Gaashaandhigga dalka Aadan Ducaale ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhammaystirka dhismaha waddada isku xirta Madow Gaashe iyo Mandheera isaga oo tilmaamay in mudaxileedka dowladdan ay meel saari doonaan dhammaystirka waddadan
jidkan walbank oo ka imaanayo siolo madow gaashe habasweyne samatar wajeer kutuulow alaacaaloq madheera imaanayo oo ten looske ninkan madaxweynaha hadda markuu madaxweyne ku-xinaha yuu shaqadan bilaabay si u wade u wade markay ninkii saaxiibkaha isgaleen waxaa la yidhi shakada kuddi waa laga wareejiyey hataa mar waxay damceen lacagtaas inay aadiyaan gobol kale waddadaasna waa inaan shantan sano oo ninkan saaxiibka annaga uu meesha madaxweyne ka yahay waa inaan meel saaro taana waa inaan annakii madaxdan ballan qaadnaba
Wasiirka Difaaca dalka Aadan Ducaale ayaa ugu dambeyn ka hadlay arrimaha dib u furidda xaduudka iyo nabadda waxa uuna bulshada ugu baaqay in laga wada shaqeeyo arrimaha nabadgelyada saddexaad waa xuduudkan saaqata professor kindhigi waan intaan soo bixin waan la hadalnay waliba xuduudka mandheera asaga waa diyaar kan libooyaa lacag u baahan kan kiungo oo laamo ku yaala lacag yar u baahan waxaa insha allahu isku daynaa madaxweynaha inuu imaado bisha saddexaad ama bisha labaad insha allahu sana ka dambe mandheera inuu imaado mandheera markuu imaado inuu border people border point u tago xuduudka uu furo laakiin indhiga midaan idinka rabaani si fiican i dhegeysta soo walaal ma nihin eh nabadgelyada inaan sugno waay waa nabadgelyo insha allah in la sugo waay waddada hadda la dhisaayo mandheera ilaa wajeer ana hadda waxaan ku tala jiraa kun askari oo militari inaan geeyo oo waddadaas ninkii dhisaayo uu ilaaliyo tila imaadaan ninkii dhisaayaa tarata laga gubay hebel baa laga gubay sheekadaas ma dhacayso so xuduud in la furo walaalaana gebiga dhinac jiraan waa in loo sheego carruurtooda iskuulta dhigtaan isbitaalada inta imaadaan waa walaalahana waxaan u baraya inay dowladdaas ee agta madaxweyne xasan baan la shaqaynaynaa laakiin nimankaas waa in loo caddeeyo annaga waxaa u baahanaa wadda koronta biyo carruurta annada kenyan aan la qabsanno sheekadan waa istaagi insha allahu sheekadan waa istaagi reemadaar markaa nimankaasa telefoon kula hadlaynaa shahan u karinaynaa sheekadaas waa joojinaysa bas waddo saa lagu heli waxaan sheegna kusoo nabadgelye maho haddii nabadgelyo waa masaajid lama aadayo haddii nabadgelyo carurteeda iskuul iyo madrasada ma dhiganayo marka taas aybaano si kastaba ha ahaatee ku dhowaad muddo bil ah waxaa cariiri galay adeegii korontada ee magaalada mandheera waxa ayna magaalada koronto heshaa afar saacadood oo keliya maalintii oo dhan cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera